بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب في الشفاعة أي هذا كان باب باب ويان في الشفاعة في بيان الشفاعة شفاعة عدين تيدي بابها ما يديك بالعقل حبا بينك shafaacadii waa ergeynta la ergeynayo caqiidada ama kitaabu sunnana wuxuu ugu soo daray firaq fara badan baa ku dhunsan khawaarijta iyo muctasilada oo kale shafaaco ma arkaan shafaacada dadka ahlulkabaa'irta loo shafeecayo waayo ma arkaan qof naar galayna inuu ka soo baxayo ma u qabaan oo ma arkaan firqooyinkan kale iyaguna murji-ada iyana waxa ay ka qabaan qof muslimaba inuusan naar gelaynin oo cusaatu lmu'miniin inaynan naar gelaynin bacdi firaqna shafaacada waxay u raadiyaan ama ay u goobaan si aan sax ahaynoo wejgeeda sharciga aan ahayn cid allaale ciddii ay arkaan bay intay caabudaan ayay shafaaco ka raadiyaan waana sidii mushrikiinta ay ahaa jireen wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shafacaa'unaa cinda allah kuwa ilaahay ka yidhi oo kale waaye ahlu sunnadana waa wasad shafaacadii marka way arkaan anwaacdeeda kala duwan laakiin waxay arkaan markuu ilaahay idmo oo qofka shafeecayo iyo kan loo shafeecayo labadooda markuu alla u idmo ayay shafaacadu wax tari kartaa man da ladii yashfacu cindahu ila biidnihi walaa yashfacuuna ila liman irtadaa wahum min khashyatihi mushfiquun iyo wakam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa iyo adiladaa faraha badano marka laysu geeyo ay taa ka soo baxayso ayb qolooyinkan iyagu shafaaca ma jirta dheheenna oo qof naar galay shafaaco loogama soo bixinayo waxyaabo marka dawaahir waxay qabsadeen macnaheedii saxda ahaa ay ka leexiyeen oo ay ka mid tahay rabbanaa innaka man tudkhili innaara faqad akhzaytahu wixii ka dembeeyey ka tageen wamaa lildaalimiina min ansaar daalimiintana mushrikiintaa laga wadaa aayadda marka mushrikiinna de awel qof mushrigaa shafaaco leh ama helaayo ahlu sunnada ma dhihin oo famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ayb jaabir bn cabdillaahi radia allaahu canhu ayaa wuxuu arkay nin baa u yimid yasiid alfaqiir la dhihi jiray dadkaa xadiidka wariyana ka mid ahaa ra'yiga khawaarijtaa igu diri jiray buu yidhi oo shafaacada qof naar galay inaan laga soo bixinayn inaan qabay markaas baa waxaan idhi buu yidhi jaabirow waxaan maqlay shafaacada ka sheekaynaya iyo dad naarta galoo laga soo saaray iyo markaasa waxaan ku dhahay buu yidhi dad kaleba ha lala yaabee odaygan weyn oo saxaabadii nebiga ka mida bal fiiri wax uu sheegayo ma nin naar galayaa naarta laga soo bixinaa markaasuu wuxuu akhriyey yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha maba ka soo baxayaana ilaahay leeyahay waaba tan markaasuu jaabir waxa uu yidhi iqra' maa qablahaa aayadda ka horaysa akhri ina aladiina kafaruu low anna lahum maa fi lardi jamiican wamidlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi alqiyaamati maa tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yakhrujuu min annaari ina aladiina kafaruu baa laga soo hadlayey qur-aanka ma akhrisaa buu yidhi haa ma maqashay uu yidhi casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuudan tadrii ma almaqaamu almaxmuud ma taqaanaa markaasuu xadiidkii nebiga u sheegay in shafaacadii iyo ay tahay marka dad sidaasana waa jiri jireen marka saasuu baabkan ugu dhex daray qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa bislaam bnu xuraytin can ashcat alxudaani can anas bni maliki can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal shafaacatii shafaacadeeda liahli اlkabaa'iri kabaa'irta dadkeeda ayaa iskale oo dunuubta waaweyn kuwa ku dhacay oo min ummatii ummaddeyda ka mid ah yaa shafaacadeyda iskale buu yidhi xadiidkan marka wuxuu tilmaamaya ahlu kabaa'irta inay shafaacada nebiga gaarayso shafaacada nebigu marka waa dhowr qaybood bay u qaybsantaa mid waa maqaam midka almaqaamu almaxmuudna la yidhaahdo shafaacatu lmowqifna la yidhaahdo waa midda dadku markay aadam u tagaan oo aadam uu iska soo leexiyo oo uu nebiyullaahi nuux u yimaadaan ilaa nebiga ay u yimaadaan oo markaa dadka uu si loo kala saaro lifasli alqadaa markaasuu ilaahay baryayaa ilaahay waa soo degayaa dadkii buu kala saaraya shafaacadaas marka waxaa la yidhaahdaa shafaacatu lmowqif siraqoo dhanna way ogol yihiin midaas iyada maxallu khilaaf iyada saas ma aha shafaaco kale waxaa weeyaan dad naarta loo idmay inay galaan oo aan weli gelin ayuu nebiga ilaahay uga shafeecayaa waa soo celinayaa marka mid kalena waa dad naartii galay oo ku gurtay shafaacadiisa uga soo baxaaya mid kalena waa jannada istiftaaxeeda jannada albaabkeeda malagga joogo cid aan nebiga ahayn kama furaayo oo dadkii ahlu jannada ah naftirkooda nebiga u shafeecaysay u galaan jannadii ayb waxyaabahaas oo dhan marka mid waa darajaadka dadka jannada gala qaarkood in darajaadkoodii kor loo qaado waxyaabahaas oo dhan marka waa shafaacooyin nebigu uu leeyaho anwaac fara badan ah middan laakiin laysku diid ay yacnii firaqa qaarkood ay inkireen waa tan hadda abu daawuudna uu sheegayo shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii uu leeyahay shafaacadii marka nebigu maahan keliya yacnii xataa dadka ummaddan ka mida muwaxidiinta ee dunuubta isku wasaqeeyey oo iyagoon ka toobadkeenin dhinteen shafaacadeeda waa u sugnaatay yidhi waa gaaraysaa imaa tadaarug inuu ku sameeyo oo iyagoo naartii weli gelin iyo imaa markay galaan oo la nadiifiyo marka ilaahay nebiga ilaahay marka uga soo saaro shafaacada nebigiisa sala allahu calayh waalihi wasalam shafaacadaas marka yaa iskale shafaacada marka yaa iskale dadku inay ogaadaan waa muhiim shafaacada ilaahay baa iskale mar haddii ilaahay leeyahay waxa alla leeyahay isagun baa la weydiistaa cod kale lama weydiiyo walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fii suurati zumar qul lilaahi ashafaacatu jamiican waxaad tidhaahdaa shafaaco dhan ilaahay baa iskale u sugnaatay marka qofka sida saxdaa waxay tahay inuu yidhaahdo ilaahu igeli shafaacada nebigaada allaa la warsanayaa shafaacada nebiga inuu ku geliyo ayb markii uu noolaana nebiga waxaa la dhihi jiray noo duceey ilaahay inuu jannada na geliyo ama shafaacadaada na geliyo waa ducay jireen nbig marka wixii meelaynan jirin haddii loo raadiyo waa wareer mana la helayo qaala xadaanaa musadad qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can ilxasan bni dakwaan qaala xadaanaa abu rajaa huwa alxutaaridiy qaala xadaanii cimraan bnu xusayn can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal yakruju qowmun dad ayaa soo baxaya min annaari naartay ka soo baxayaan bishafaacati muxamadin sala allahu calayh waali wasalam nebi moxamed shafaacadiisa waxa shafeecayna nebiga keligiis ma ahan laakiin shafaacada ugu badan qisdi bani aadam qaato qayb bani aadam qaato qaybta ugu badan oo qaadanaa nebigeena sala allahu calayh waali wasalam waana kayd oo u kaydiyey ummaddiisa oo xadiid baa wuxuu ahaa likulli nebiyin dacwatun mustajaaba nebi kastaa wuxuu lahaa dacwo loo sheegay in laga aqbalayo fatacajala kullu nebiyi nebi kastaa waa degdegsaday tiisii oo waa hormarsaday wakhtaba't oo aniga wuxuu yidhi marka innii jacaltuhaa qadiicatan middayda aniga waxaan ka dhigay buu yidhi mid kayd yacnii aan qarsaday oo aan dib u dhigtay waxaanan ka yeeshay buu yidhi shafaaca ummaddaydaan uga dhigay maa nebiga ducadaadii qaado oo adduunyada ku qaado ama ummaddaadii shafaacaha laguu siiyo shafaacada ummaddiisau doortay u shafeecayo taana marka waxay ku tuseen raxmada rasuulka iyo ummaddiisa siduu u danaynayo sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuuna yidhi fahiya naa'ilatun likulli man laa yushriku billaahi shay-an qof allaale oon ilaahay shirki la wadaajinin cibaadada waxba ugu darin oo dhan waa gaaraysaa yuu yihi shafaacadeyda nebiga sal l slam marka isku day ama yani waxaa ku dadaashaa shirkiga inaad iska ilaaliso marka nebiga keligiina marka ma shafeecayo mu'miniintu waa shafeecayaan malaa'igtu waa shafeecaysaa ayb fayadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan marka kuwaasimu yusamowna waxaa lagu magacaabaa aljahannamiyiin jahannamiyiin ayaa lagu magacaabaa dadka naarta markay galaan kadib shafaacada nebiga looga soo bixinayo ayb marka jahannamiyiin waxaa loogu bixiyey waxay tahay nicmada allah lagu alxusuusina mar walba gallad alle iyo fadli alle iyaa naarta loo ay uga soo baxeen oo ilaahay nebigiisa sabab uga dhigay marka jahanamiyiin marka laleeyahay kaannahum nicmadii waa xusuusanaya marka deb nin ku jiray oo laga soo saaray nicmo in lagu leeyahu garanayaan ee maahan marka nuqsaan iyo wax marka iyagu la leeyahay ma aha sindi sidaasuu sheegay marka fatxulwaduudka قال xdثna cثmaan بن أbي شhybة qال xadثna جرير عن الأعmش عن أbي سفyاan عن jاaبiر qاal samictu النبya slى الlه عليه لي وsلم yquul nebigu dhahayaan maqlay ina أhla الجannati ahlu jannada yأkuluuna fiiha jannada dhexdeeday ku cunayaan wayashrabuuna waana cabayaan oo jannada dhexdeeday wax ku cabaan xadiidkan marka calaaqada uu halkan usoo geliyay allah aclam abu daawuud shafaacuu ka hadlaayey jannada in wax lagu cunaayo lagu cabaayo keenay jannada in wax lagu cunaayo lagu cabayo waa jirtaa laakiin calaaqada baabka iyo xadiidka iyo macadda baabu dikri اlbacثi wasuur baabu bayaani dikri اlbacثi isa soo bixinta sheegiddeeda wixii ku soo arooray caddayntiisiiba uu baab yahay wasuuri iyo buunka tabwiibkan marka nusaka qaara sugaaya bacdu nusakna ma dhigaaya oo baabu khalqi اljannati wannaari is dhex keeneen nusaka qaar qaala xadaثna musadad bnu musradin qaala xadaثanaa muctamirun qaala samictu abi qaala xadaثna aslam can bishr bni shaqaaf can cabdillaahi bni camrin can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal asuuru buunka qarnun gees gees waayo yunfaku fiihi la afuufayo dhexdiisa oo israafiil buun ayuu haystaa qur-aankana waa aadaa loogu sheegay oo nufika fi suuri fasacqa man fi samaawaati waman fi اlardi marka suurkaas waa qar gees la afuufayo oo marka la afuufo dadka waa dhacaya fasaciqa man fi samaawaati waman fi اlardi ila man shaءa allah uma nufika fiihi ukraa faidaa hum qiyaamun yanduruun mar kalaa la afuufaya soo kacaya qurdubi isaga wuxuu taxqiijiyaa tadkirada saddex inay yihiin nafkatu sacqi nafkatu اlfazac iyo nafkatu اlqiyaam ayb saddex meelahaas u sheegaa marka ayb midda kale marka suurat اnamal fafazica man fi الsamaawaati waman fi اlardi iyaga mid gaaro yuu ka dhigaya qال xdثna cبdاللh بن مسلمة الqعنبي عن mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هuريرةa أنa رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاal kul بنi aadama bني aadam dhammaantiis تأkl الأرضu dhulkaa cunayso dhulka ayaa cunayo إilaa cajba الdanabi dabagibinta maahane ayb lafta marka dabagibinta ah ee sinta agteeda ku taalla gadaal taas maahane ayb minhu khuliqa isaga ayaa minhu xaggiisaa khuliqa laga uumay wa fiihi isaga ayaa yurakabu yani wa yurakabu calayhi iyadaa haddana layska saarsaaraya isaga oo dib layskaga soo saarsaaraya halkana marka bacsigii buu tilmaamayaa in lasoo bixinayo qofka caradii waa cunaysaa haddana waa lasoo saaraya qad calimnaa maa tanqusu اlardu minhum wacindana kitaabun xafiid baabun fii khalqi اljannati waannaar jannadii naarta abuuristooda inay abuuran yihiin makhluuq alla abuuray waaye laakiin uu alla u abuuray uunan u abuurin lilfanaa ayb makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa jira kuwo inay baaba'aan ilaahay uusan u abuurinba jannaday naartooda makhluuq aan baaba'aynin ma jira haddii la yidhaha jannaday naartooda ayb way jiraan haddana iyagu waa makhluuq sidaas ay tahayoo mar bay soo bilowdeen laakiin ilaahay subxaanahu watacaala huwa alأwal wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaaطinu huwa bikulli shayin caliim qaala xadada marka tanna waxaa diido firaq fara badan oo caqlaaniyiin u badan muctasilada iyo kale waxay yidhahdeen jannadii naarta hadda ma abuurna markii dadku dhintaan oo aakhiro la sameeyo la yimaado unbaa la samaynayaa oo la abuuraya haddii kale cabas waaye dhahayn iyo dheeldheel qال xdثna mوسى بن إسmاعيiل qال xdثna حmاad عن محمد بن cمر عن أbي سلمة عن أbي هuريرةa أنa رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاal لma khلq الlah عaزa وaجل alla markuu abuuray الجنةa جannada qaala liلجنةi jannadii wuxuu ku yidhi qaala لiجibriiل jibriil wuxuu ku yidhi idhab tag fandur ilayhaa soo fiiri xaggeeda fiiri fadahaba wuu tegey fanadara ilayhaa wou soo eegay waa soo fiiriyey uma jaa'a waa yimid faqaala waxa uu yidhi ey rabbi yaa rabbi rabbiyo wacizatikan ku dhaartaye laa yasmacu bihaa axadun qof ma maqlo ilaa dakhalahaa uu gelayaa qof jannadaasi ma maqlayo oo ma maqlo ilaa dakhalahaa uu gelayaa ilaa dakhalaha wuu gelayaa uma xafaha bimakaarihi wuxuu ku hareereeyey uu geesaha ka mariyey waxa ay naftu ka hato uma qaala wuxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow idhab tak uma wacizatika laa yasmacu biha axadun ilaa dakhalaha uma xafaha bilmakaarihi ayuu ku hareereeyey uma qaala yaa jibriilu idhab tak fandur ilayha fiiri fadahaba waa tegey fanadara ilayha uma jaa'a waa yimid faqaala ay rabbi wacizatikan ku dhaartaye middan dambe waa jannadii waayo weli marna iyadoo fideeda abuu arkay marna iyadoo makaarih wax naf dhibsanaysa oo lagu hareereeyey wacizatikan ku dhaartay laqad khashiitu waxaan ka baqay buu yidhi allaa yadkulahaa inuunan gelin axadun qofna inuusan gelaynin baan ka baqaya qaala falamaa khalaqa allaahu naara markuu alla naartii abuuray qaala yaa jibriil jibriilow idhabtag fandur ilayha fiiri fadahaba waa tegey fanadara ilayha wuu fiiriyey uma jaa'a waa yimid faqaala ay rabbi wacizatika laa yasmacu bihaa axadun ma maqlayo fayadkuluhaa markaa gelaayo fayadkulahaa ou gala markaa faxafahaa bishahawaati wuxuu ku hareereeyey ou gaarka ka mariyey shahawaat naf jeceshoo dhan uma qaala wuxuu yidhi yaa jibriilu jibriilow idhab tag fanduru ilayha fadahaba fanadara ilayha uma jaa'a faqaala ay rabbi wacizatika laqad khashiitu waxaan ka cabsaday allaa yabqa axadun qofna inuusan baaqin noqonin ilaa dakhalaha waa gelayaa maahan sida yacni shahawaadkii ay ugu hareeraysan yihiin waxaan ka baqayaa buu yidhi qof qofna inuusan harin ilaa inuu gala maahan markaa jannadiina waxaa lagu hareereeyey makaarih naartiina shahawaad xalushaahidka uu ka rabo abu daawuud waxay tahay in jannadii naartii labadaba ay abuuran yihiin mar haddii la abuuray soo fiiri la yidhi haddana wax lagu hareereeyey marka idan aljannatu waannaaru makhluuqataani waa laba makhluuq oo haddaba abuuran weligoodna marka ma dhammaanayaanoo ma baaba'ahayaan labadoodaba amaa qowluhu tacaalaa waama aladiina shaquu fafi nnaari lahum fiiha zafiirun washahiiq khaalidiina fiiha maa daamat الsamaawaatu wاlardu ilaa maa shaءa rabuk ina rabbaka facaalu lima yuriid ilaa maa shaءa rabuka istisna oo iska munqaطica ma ahan markii ilaahay doono waa baaba'ayaan waa baaba'aysaa naarta ma laga waro asar marka waxaa jiro cumar laga wariyo oo munqaطic ah oo katiir min alculamaana ay soo ay tafsiirka ku sheegaan uu leeyahay haddii meel magaceed intuu sheegay bacaadka yaallo tiradiisa oo sannado ah haddii la yeelo ay jiri lahayd maalin uun waxaa imaan lahayd jahannama albaabada laysugu laabo aarkaas cabdin bin xumayd tafsiirkiisuu ku soo saaray laakiin aar inqidaac ku jira waa daciif tafsiirkana aayadda istisna oo mutasila maaha istisnahaas wacalaa daalika marka yani khaalidiina fiiha abadan taas iyo naartii jannada labada lagu wada sheegay baa marka nas sariix ah ibnu taymiyana hadal sariixa oo naarta waa baaba'aysa ah lagama haayo bal kitaab wuxuu leeyahay layidhaha ibdaalu lqaa'iliina bifanaa'i اljannati waannaar ibnu اlqayima aad isaga uga hadlo aad u nusraynaya aad moodeysaa kitaabkan xaadi larwaaxa laakiin isaga laftirkiisa muraadkiisa wuxuu ku sheegay waabilu sayibka alwaabilu sayib oo wuxuu yidhi naarta baaba'ayso ama annaaru fa naaraani laba waayuu yidhi naarti naar ay mu'miniinta gelayaan iyo naar ay gelayaan kufaarta amaa naaru qusaati اlmu'miniin fatafnaa waa baaba'aysaa yii amaa naarta kaloo gaalada taas weligeed ma baaba'aysa marka qowlka meelahaas ku jira laftirkeeda kan waa bilusayibka macnihiisa lagu xambaara baabun fi اlxawdi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlxawdi fii bayaani alxawdi xawdkii rasuulka sala اllahu alayh ali wasalam caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wamusadad bnu musarhadin qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can ayuuba can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam ina amaamakum hortiinna xawdan baa ah xawd maa bayna naaxiyatayhi labadiisa dhinacood inta u dhaxaysa kamaa bayna jarbaa'a wa adruf ay yihiin jarbaa iyo adruf inta u dhaxaysa ay leeyihiin bacdu ahlilcilmi waxay leeyiin jarbaa iyo adruf waa isku meel aad bay isugu dhow yihiin marka wahmi baa ku jira marka meeshaas oo waa qaryatayni bishaam baynahumaa masiirata alaai alaaati layaal saddex habeenaa la ysaga soconaa jarbaa iyo adruf baydiin almaqdisi sida uu xaafidka fatxiga uga soo raray fi اljuزءi اladii jamacahu fi اlxawd waxa uu yidhi ana fii siyaaqi lafdihaa alaan lafdigan halad baa ku jira wadalika liikhtisaari waqaca fii siyaaqihi min bacdi ruwaati ruwaadda qaar baa siyaaqa gaabiyeen marka uma saaqahu min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi carduhu mil maa baynakum wabayna jarbaa wa adruf saasay ahayd maa baynakum ayaa marka riwaayadan ay keentay idinka reer madiine ah inta idiin dhexaysa iyo adruf jarbaa u adruf marka madiine iyo adrux a jarbaa meel weyn baa u kala dhexaysa dhul weyn baa u dhexeeya riwaayada saxdaa waxay tahay xawdka nebiga ballarkiisu wuxuu isu jiraa madiine iyo jarbaa wa adrux jarbaa iyo adrux waa laba meelood shiihi waxay noqonaya adruxana waxay ku taallaa urdun hadda xaaliyan urdunay ku taal urdun marka madiine ilaa urdun intay u dhaxayso yuu leegyahay ballarkiisa macnaha xadiisku saasuu marka waxa ku yahay qaala xadaanaa xafs bnu cumar annamariyu qaala xadaanaa shucbatu can camri bni murata can abi xamsata can zayd bni arqam qaala kuna maca rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama nebigaan la jirnay fanazalnaa manzilan meel baan degnay faqaala waxa uu yidhi maa antum idinkuma tihiin juz-un juz min mi'ati alfin boqol kun xaggood ka ah min mi'ati alfi juz-in boqol kun oo qaybood miman yaridu oo aroorayo calay aniga ii soo arooraya alxawda xawdka boqol kun qaybood qayb ka mida ma dhamidiin idinka oo xawdka igu soo arooraysa boqol kun oo qaybood hal qayboo ka mida idinka ma dhamidiin asxaabta ah marka muxuu kutusaa midaani marka xawdka nebiga inay dad badan u soo aroorayaan oo saxaabadii keliya aynan ku koobnayna ummaddiisiioo dhan inay u soo aroorayso ilaa kuwa ixdaaska iyo bidcada iyo diinka ka dhigta maaha oo xadiidku isagu wuxuu leeyahay kuwa bidcada diinka ka yeesho in la gees garaacayo iyo kuwa diinta ka ridoobay iyo gees baa looga bixinayaa markaasaa laleeyahay la leeyahay buu yidhi suxqan suxqan fogaan baa idiin sugnaatay fogaada fogaada ayb inta kale ummaddu waxaa weeyaan xawdka nebiga qofkii sunnada nebigana ku dadaalo tawxiidka ku dadaalo wuu soo aroorayaa xawdka nebiga sal l slam xawdka marka qurtubi tadkirada wuxuu leeyahay siraadka wuu ka soo horeeyaa dadka qubuurahooday ka soo baxayaan waa soo ordaayaan iyagoo ooman xawdka ayay ku soo ordaayaan marka mu'miniintii marka calaamad sujuudi iyay leeyihiin wixii marka aan laga celinin waa ka waraabayaan calaamad fiicanna waa u tahay wayna mar dambana ma oomayaan ayb kadibaa marka miisaankii xisaabtii siraadkii sidaasa marka socodku saasu tilmaamay qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi kam kuntum yowmaidin maalinkaa nebigu sidaa idin lahaa boqol kun qayb ka mida ma tihiin oo idin lahaa meeqaad ahaydeen qaala waxau yidhi sabca mi'atin aw amaani mi'atin toddoba boqol ilaa siddeed boqolaan ahayn markaas nebigu uu sidaas dhahaya xadiidka marka waxaa laga qaadanaya xawdku inuu jiro ummadda ay aroorayaan xawdka nebiga sal l slam qaala xadaanaa hanaadu bnu sariy qaala xadaanaa muxamed bnu fudaylin can ilmukhtaari bni fulful qaala samictu anas bna malikin yaquul akfaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuu indhahayu isku qabtay ikfaa'atan yacni hurdo indha isku qabasho xoogaa marka waa yar hirdhifay oo waa uu gamay fa rafaca ra'sahu madaxiisii ayuu soo kor yeelay mutabasiman isaga oo markaa dhoollacdaynayuu soo kacay fa imaa qaala lahum wuxuu ku yidhi iyaga wa imaa qaaluu lahu ama iyagaa ku yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi walima daxigta maxaa ku qosashay faqaala waxa uu yidhi innahu unzilat calaya suuratun unzilat calaya waxaa korkeyga lagu soo dejiyey aanifan goor dhoweyd suuratun suurad faqara'a wuu akhriyey bismi illaahi araxmaani araxiim innaa acطaynaaka alkawsar xataa khatamahaa intuu ka dhammeeyey falamaa qara'ahaa markuu akhriyey qaala waxa uu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan malkawsar kawsar wuxuu yahay qaalu allaahu warasuuluhu aclam alleh rasuulkiisaa ku cilmile bay dhaheen qaala waxa uu yidhi fainnahu nahrun waa webi wacadaniihi rabbii rabbigay uu ii yaboohay caza wajal fi ljannati jannada dhexdeeda ah marka kowsarku waa webi jannada ku dhex yaallo xawdkaanna muxuu noqonayaa marka far ka mida waaye webigaas alkowsar waa khayr badan oo ilaahay nebigiisa u hibeeyey webi jannada ku dhex yaallo waaye farkiisa ayaa waxay u soo baxdaa banka qiyaamaha ayb marka xawdka iyo kowsarku saasay kala yihiin qaala fainahu nahrun wacadaniihi rabbii caza wajalla fi اljanna wacalayhi korkiisa waxaa khayrun kaiirun khayr fara badan calayhi xawdun baa ah xawd taridu calayhi ummatii ummaddayda korkiisa ay u soo aroorayso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha aaniyatuhu weelashiisa cadadu lkawaakib xadigaha tiradooda oo kale xadiidkanna waa xadiid saxiix ah aajuri axaadiidta xawdka wuu jamciyey waana mutawaatir waaye axaadiidta xawdka nebiga ku soo aroortay sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa caasim bnu nadr qaala xadaana almuctamir qaala samictu abii qaala xadaanaa qataadatu can anas bni malikin qaal lamaa curija binabiyi illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga markii la korsiiyey lala koray fi ljannati jannada ow kamaa qaala curida lahu nahrun webi ayaa loo soo bandhigay xaafataahu labadiisa dhinac alyaaquutu ay yihiin jawharad yaaquut almujayabu la googooyey lul la jarjarayoo la googooyey aw qaala almujawafu ama dhexda laga bixiyey fadaraba almalaku malagii wuxuu dhuftay alladii macahu maciisa ahaa la jiray yaddahu gacantiisii buu dhuftay faistakhraja miskan ayuu ka soo bixiyey marka miski caraf badan faqaala muxamedun sala allahu calayh ali wasalam lilmalaki wuxuu ku yidhi alladii macahu la jira maa haadaa waa maxay kan qaala haada alkawharu kan waa kawhar alladii acdaaka allaahu caza wajalla alla uu ku siiyey webigaan marka waa kawharkii alla ku siiyey ayb sidaasuu yidhi qaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim qaala xadaanaa cabdusalaam bnu abi xaazim abu aaluud qaala shahidtu abaa barzata dakhala calaa cubaydillaahi bni ziyaad abuu barzata alaslami ayaan joogay buu yidhi isagoo cubaydullahi bni ziyaad usoo galay cubaydullahi bni ziyaad marka nin ciraaq xukumi jiray oo khariban buu ahay oo yacnii maxaa dhalay ziyaad ibnu abiihi cubaydullaahi bni ziyaad ibni abiihi aa la dhihi jiray nin dadka laayo oo dhib badanoo wuxuu ahaa xugunkiisa xugun qahri iyo shiddo fara badan ay ku jirtay dulmi badnaana ayb saxaabada nebiga waa iska waa dhacni jiray wuxuu ahaa marka ninaan khayr badnayn ayb dadkii xuseen dilayna ninka soo diray shahidtu abaa barzata dakhala calaa cubaydillaahi bni ziyaad faxadatanii fulaanu hebel yaa ii sheegay samaahu muslimun muslim wuu magacaabay ibnu ibraahiim wa kaana fi simaaqi jamaacada dhexdooduuna ku jiray ninkaas falamaa ra'aahu cubaydullaahi markuu arkay qaala waxa uu yidhi cubaydullaahi markuu arkay abuu barza oo soo galay ayaa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi inna muxammadiyakum muxamadigiinaan yani saxaabada nebigu wuxuu leeyahay yani nimankan muxamedyaalka aan yani nebiga in loo nisbeeyo wax fiican waay oo ummaddaba nebiga waa loo nisbeeyaa inna muxamadiyakum muxamadigiinaan haadaa kan ah addexdaaxa ee gaaban addexdaaxa in arajulu alqasiir asamiin qofka gaaban cayilan midkiinaan wuxuu yidhi muxamadiga ee gaabane cayilan fafahimaha shaykhu shaykhii marka wuu fahmay faqaala waxau yidhi markaa warka waxa ujeedo taxqiir iyo yarayn iyo ujeeda buu gartay marka abuu barda faqaala wuxuu yidhi maa kuntu axsibu ma malaynaynin annii abqaa inaan joogayo oon baaqi noqonayo fii qowmin dad dhexdood inaan ku baaqi noqonayo yucayiruunii icaabaynayaan bisuxbati muxamadin igu caabaynayaan sala allahu calayh waali wasalam ma filayn inuu yidhi inaan dhex joogi doono dad suxbadii nebiga igu caynayo igu caabaynayo bani aadamku yacni haddii misaajka saxda uu ka dhumo wax laysku ammaano ayuu ceeb ka dhigay suxbadii nebi moxameduu ku ceebaynaya hadda yani ninkan markii kale ninkii kale uu yidhi isagana ay bunaya ina shara ricaa'i alxutama iyaaka an takuuna minhum dadka wax madaxdaa waxaa uxun kuwa dadka baabi'iyo laayo ee nin inaad ka mid noqoto iska ilaali markii lagu yidhi cubaydullahi ibnu ziyaad saxaabigii kale uu ku yidhi waatii uu yidhi ijlis fainamaa anta min nukhaalati asxaabi muxamed iska fariisuu yidhi asxaabi muxamed buunshahoodaa tahay markaasuu yidhi wahal kaanat lahum nukhaalatun buunsho ma qabeynu yidhi iyaga buunsho ma lahaan jirin buunsho maba lahaan jirin inamaa kaanat inukhaalatu man bacdahum wa fii gayrihim faqaala lahu cubaydullaahi wuxuu ku yidhi ina suxbata muxamedin sala allahu calayh ali wasalam nebi moxamed suxbadiisa laka zaynun quruxay kuu tahay hayru shaynin ceeb ceeb midaan ahayn ceeb kuuma ah dana saasuu dhahayaa muxuu u leeyahay marka uma qaala waxau yidhi inamaa bucistu ilayka innamaa bucistu ilayka xaggaaga yaa la ii soo diray lias'alaka can ilxawd xawdka inaan ku su'aalo bucistu buu idin dhihi bacadtu bacadtumuu ku qoray innamaa bacadtu ilayka xaggaagaan u soo diray oo waa kuu soo cid diray lias'alaka inaan ku weydiiyo can ilxawdi aan ku weydiiyo haddii kale in la yidhaha innamaa bucista labadaas la macnuhu uu ku toosi karaa innamaa bucista waxaa lagu soo bixiyey ama inamaa bacadtu ilayka waxaan kugu soo cid diray adiga lias'alaka can ilxawd xawdka inaan wax kaa weydiiye ayb markaasuu yidhi samictu rasuula llahi sal samicta rasuula allahi sal ly salam nebiga ma maqashay yadkuru fiihi shay-an isagoo wax ka sheegaayo xawdka qaala abuu barza waxau yidhi nacam haa laa maratan walaa sintayni walaa alaaan walaa arbacan walaa hamsan mar maya laba maya saddex maya afar maya shan maya ka badanaan ka maqlay faman kadaba bihi qofkii beeniyo falaa saqaahu llahu ilaahay kama waraabiyo minhu xaggiisa uma kharaja muqdaban isagoo la carogeliyeyuna iska baxay marka kaannahu cubaydullaahigu inuu xawdka dadka inkiri jiray inuu ahaayo kalead moodaa marka isaga u sarbeebaayu leeyahay intaasoo jeeraan ka maqlaye qofkii aan rumayninna ilaahay kama waraabiyo xadiidku waa saxiix isnaadkiisu laakiin dacfi baa ku jiro fiihi rajulu majhuul ninka uu leeyay faxadanii fulaan laakiin imaam axmed baa wariyey iyo yaa musnadkiisa ku wariyey ibnu sacad iyo ibn abi caasim iyo baabun fi lmas'alati fi اlqabri wacadaabi اlqabri baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmas'alati su-aasha fi lqabri qabriga dhexdiisa laysku su'aalo wcadaabi اlqabri fii cadaabi اlqabri iyo cadaabi اlqabriga cadaabi alqabriga isaguna halkan wuxuu u dhexgeliyey waxay tahay waa umuur qaybiya arrin qeyb oo maqan waaye waxii lagu ogaa karo kaiir min almubtadicana waa inkireen cadaabu lqabriga wax qabriga waa laysku cadaabayaa male bay dhaheen qolooyinkaasuu marka radinaya qaala xadaana abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaana shucbatu abulwaliid aطayaalisi ismhu هisham بن cabdالmلك qال xadaثna شhucبة عan cلqمة بn mrtd عan sacد بn cubaydaة عan الbarاء بn cاazib أna rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي وsلم qaal إna اlmslma mslimka إida suئila fi اlqbri qabriga dhexdiisa haddii lagu su'aalo fashahida an laa إilaaha ilا الlah وأna mحamada rasuul الlah ou qiro fadalika qowlu اllahi caza wajala waaye yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli اhaabiti qowlka ilaahay taas yuhabitu allahu ilaahay wuu sugayaa aladiina aamanuu kuwa rumeeyey bilqowli haabiti buu ku sugayaa qowlka haabitka waa laa ilaha illa اllah shahaadatiinka marka qabriga in laysku su-aalayaa xadiidkan uu tilmaamayaa qofka mu'minkana ilaahay uu sugaayo shahaadateyinkii haddiiba lagu sugo waa qof marka ilaahay uu sugay aayaddaasna marka cadaabulqabriga iyo su-aasha aayadda yusabitu allahu aladiina aamanuu su-aasha qabriga inay ka warramaysay daliil u tahay qabriga cadaabkiisa sunnada aad uga hadashay ama alqur'aan waxaa lagu sheegay aayaddan iyada laftirkeeda sariix ma aha waa yacni tafsiirka fii suurati ibraahim waxaa kaloo cadaabulqabriga lagu sheegay suuratu haafir annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab waxaa la sheegay hadda cadaab in loo bandhigaayo oo ay cadaab ku jiraan qiyaamahana in cadaab kale la geli doono idan marka qabriga cadaabaa jira waxaa kaloo iyadana laga qaatay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka mufasiriin badan waxay ku fasireen cadaabalqabriga ayb aayadahaasadu marka iyo aayado kaloo qur-aanka ku jiraa marka istinbaad ahaan marka ay ka qaateen laakiin axaadiidka ku soo aroortay waa mutawaatir qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan iyo aayadda kale iyadana kullu nafsin daa'iqat اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama marka wainamaa tuwafawna waxaa la idiin dhammaystirayaa wax la dhammaystiro waa wax bilow lahay soo maaha qofka adduunyaduu joogaa jerbuu waxbuu samaysanayaa acmaal wanaagsan acmaashii wanaagsanayd aakhiraa loo taam yeelayaa loo dhammaystiraa intii kalena intuu ku qaatay adduunyada iyo qabriga aayaddaana culammadu waa ka fahmeen qال xadثna mحamed بن سlayman aلأنbariyu qala xadaثna cabdالوahاab بن caطاء alkhفاaf أbu نصr عan سacيidi عan qataadة عan أنس بn maliki qaal ina نabiy الlahi slى الlah عalيه alي wsلم nebiga dakla nkhlan timir ayuu dhex galay geed timireedyo libni الnajaar ay lahaayeen fasamica sawtan cod buu maqlay markaa fafazica waa argagax faqaala wuxuu yidhi man أصxaabu hadihi الqbuur qubuurtan dadkeedu waayo qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow naasun waa dad maatuu fi ljaahiliyati jaahiliyadii dhintay faqaala waxau yidhi tacawaduu biاllaahi min cadaabi الnaar naarta cadaabkeeda ilaahay ka magan gala wa min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa ka magan gala qaaluu wa mima daaka yaa rasuula allah oo muxuu ka ahaanayaa kaas qaala waxa uu yidhi marka halkan marka cadaabuulqabrigii inuu jiro nebigaa ilaahay ka magan gala dhahayo gaaladuna marka in qubuurtooda ay mucadabiin ku yihiin in lagu cadaabayo markaasuu nebigu yidhi ina almu'mina mu'minka idaa wadaca fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo ataahu malakun malag baa u yimaado fayaquulu lahu wuxuu ku dhahayaa maa kunta tacbudu maxaa caabudi jirtay su-aashii lagu weydiinaya tan wello iyo geel yaari maaha iyo maal iyo daaro iyo dadaad ka soo tagtay iyo ma aha maa kunta tacbudu waay maxaa caabudi jirtay ila taasaa adiga ilaahay kuu abuuray waxaan kaloo dhan waa iska waa iska mataac ayb ayb maa kunta tacbuduna waxay sheegaysaa marka diinta meesha ugu sarraysa inay tahay cibaadada ayb haddii marka qofku ilaahay kayrkiis uu caabudi jiray halaag baa u sugnaanaya fain fain illaahu hadaahu ilaahay hadduu hanuuniyo qaala waxa uu hadduu hanuuniyey alle qaala wuxuu dhahayaa kuntu acbud اllaha allaan caabudi jiray fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa maa kunta taquulu fii hada arajul su-aashii labaad waatan ninkan maxaa ka dhihi jirtay waa nabiyullaahi moxamed sala اllahu calayh waalih wasalam fayaquulu wuxuu dhahayaa huwa cabdullaahi warasuuluhu addoon alle rasuul alle tilmaantii marka aan guluwigana ku jirin jafwadana aysan ku jirin uu ku sheegay cabdullaahi warasuuluhu فma yusأل can شhayءin شhay lama su'aalo غayrihaa شhay oo ayrkeed taas غayrkeed ah fayunطaلqu bihi إilىa beytin famaa yusأalu la weydiin maayo can شhayin شhay la su'aali maayo غayrihaa taas fayunalaqu bihi waa lala tegaya ilaa beytin guri baa lala aadaya kaana lahu fi nnaar naarta uu ku lahaan jira oo uu ku lahaa fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa haadaa beytuka kan waa gurigaaga kaana fi naari naarta dhexdeed u ahaaday walaakina allaha acsamaka ilaahay baa kaa dhowray wa raximaka ilaahay baa kuu naxariistay fa abdelaka bihi wuxuu kugu bedelay beytan fi ljannati guri jannada dhexdiisa ayb marka ilaahay baa qofkii fadliga ku leh oo naxariista iyo galladda ku leh ayb addoonku isma hanuuni karo haba iskuma keeni karo fadlaa lee tawfiiq alla ilaahay in la weydiisto fayaquulu wuxuu dhahayaa marka dacuunii idaaya xataa adhaba aan tago intaan ka tago fa ubashira ahlii dadkaygii aan u soo bishaareeyo fayuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa marka uskun joog laaban maysid dadna u bishaarayn maysid joog baa la dhahayaa wain alkaafira gaalka idaa wadaca fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo ataahu malakun baa u imaanaya fayantahiruhu waa canaananaya waa hororaya fayaquulu lahu wuxuu dhahayaa fayaquulu lahu wuxuu dhahayaa maa kunta tacbud maxaa caabudi jirtay fayaquulu laa adrii ma ogi buu dhahayaa fayuqaalu lahu laa darayta aadan ogaanin walaa talayta aadan akrinin allow aadan ogaanin allow aadan waxba akrinin walaa talayta macno kalena culummada waa ka maqalnay walaa talayta ay yidhaahdaan walaa talayta yacni aadan raacin wax fiican aadan raacin fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa famaa kunta taquulu fii hada arajul maxaa ka dhihi jirtay ninkan fayaquulu kuntu aquulu waxaan dhihi jiray maa yaquulu nnaasu dadka waxay dhahaan fayadribuhu wuu garaacayaa bimiطraaqin buris min xadiidin bira bayna udunayhi labadiisa dhegood dhexdooda iyuu ku dhufanayaa tunka fayasiixu waa qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuha alkhalqu khalqigu ay uu maqlayo hayra saqalayni jinnigii insiga marka laga reebo cadaabulqabrigii marka dadkoo dha khalqigu waa maqlayaa marka laga reebo jini insi naxariistu ilaahay ugu yeeha taas wax marka dadku ay maqli karaan ma hadday maqli lahaayeenna nololba ma ku noolaaneenba adduunyada marka waxa weeyaan dadka qaarkood marka dhahaya waxaa qalada qabriga haddii laqodo la qodo nin un baa loogu tegayaa wax la tumaayo iyo wax la garaacaayo iyo masaf iyo waxaan la sheegaya ma la arkaayo iyo yani caalamulbarzakh caalam kale waaye ma fahmi karno inaga ibnu taymiya kitaabna yidhaha kitaabkiisa la yidhaha kitaabu listiqaasa ibnulqayimna kitaabu ruuxan umalaynaa isagana inuu ku qoro wuxuu yidhaahdaa meeshaan masar baatiniyaa degenaa jirtay oo muddo dheer xukumi jirtay nimankii faadimiyiinta la dhihi jiray ama qadaaxiyiinta nimankaan marka nimankaa baatiniyada ahaa diin ma lahayn culimmadu waxay isku raaceen zandaqa zandaqadooda waxaa la arki jiray buu yidhi marka fardaha iyo xooluhu markay daaqayaan qubuurtooda agtooda iyo meelahaas argagax inta lagu arko iyo waxaa jiri jirtay farduhu haddii ay calool adayg uu ku dhaco ama xooluhu ay calool adkaadaan oo ay sida saaladii iyo wixii laga waayo dadka waxay geey jireen caamada ah wuxuu leeyahay qubuuraha baatiniyada nimankaa qadaaxiyiinta qubuurahooda agagaaraheeday ku raacsii jireen xoolahooda ay ku raaci ay ku raaci jireen wax yar kadibba marka argagax baa intuu ku dhaco xoolihii ayaa marka waxaa ku dhici jiray shuban iyo markaa iyo inay saaleeyaan ayb bacdi naas baa marka waxay u fahmeen buu yidhi marka inay waxaas karaamo ay yihiin mujaradkoon qubuurtooda la tegaayo waxaas la soo helaya markaasuu wuxuu yidhi sidaas maa meeshan baatiniya ku duugan baatiniya la cadaabayo xadiidkaanna marka wuxuu yidhi sa marka ibnu taymiya maaha istinbaadka waxa keenay waa culummadii hore ayuu ka xikaayooday ninka imaam ka mida wuxuu yidhi xadiidkaan uga jawaabay marka oo wuxuu yidhi yasmacuha alkhalqu hayra saqalayn kuwan saqalayn maaha buu yidhi marka oo geela iyo lo-da ariga iyo fardaha iyo dameeraha waa maqlaayaan cadaabulqabriga qofku hadduu cadaab arkana argagaxaa ku dhacayo laa shaka ruuxu hadduu argagaxana calooshuwas oo soconayn maaha qofku hadduu argagaxo cabsi ku dhacdo shubanu isku sii daynaya soo maha ayb marka wuxuu yidhi wax karaamo ah baatiniyo agtood taalmale iska tago qaala xadaanaa marka kuwaadda waxaan arkaya iyaguna dhahayo cadaabulqabriga waa jiraa waa lasoo duubay dad qabri lagu cadaabayo qaylinaayo iyo waxaasa jihaad dhulka hoostiisa la geliya lagu soo duub waxaas wax sax wax jira maaha lanna bani aadam inuu maqlo ama uu dareen u yeesho ilaahay waan ka daayana qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala xadaanaa cabdulwahaab bimili hada اlisnaadi naxwahu ayuu sheegay qaala ina alcabda idaa wudica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabuhu dadkiisiina ay ka jeestaan inahu la yasmacu qarca nicaalihim kabahooda shanqartooda isagoo maqlaayo fayaatiihi malakaani baa u imaanayaan fayaquulaani lahu waxay ku dhahayaan fadakara qariiban min xadiidi alawal wax u dhow buu sheegay qaala fiihi waama alkaafiru waalmunaafiqu fayaquulaani lahu zaada almunaafiq buu ku siyaadiyey waqaala yasmacuhaa man yeliihi hayra saqalayn inta la xidhiirtoo soo xigtoo dhan baa maqlayaan jinni insi maahan qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa jariirun xaau xadaanaa hannaad bnu sariy qaala xadaanaa abuu mucaawiyata wahada lafdu hannaadin can ilacmash can ilminhaal can zaadaan can ilbaraa'i bni caazibin qaal kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan la baxnay fii jinaazatin janaazo fii janaazati rajulin nin janaasadiisa min alansaari ah faintahaynaa ila alqabri baan gaarhnay walamaa yulxad iyadoon la iilin oon iilka la dhigin weli fajalasa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiyu waa fadhiistay wa jalasnaa xowlahu agagaarihiisaan fadhiisannay kaannamaa calaa ru'uusina atayr kaannamaa sidii inaga oo calaa ru'uusinaa madaxyadeenna korkeeda atayru shimbiro ay tahay madaxa shimbir inay nooga taagan tahay sidii annagoo ah oo kale yacnii tu-adada iyo deganaanta iyo dhaqdhaqaaq la'aanta iyo siday u dhegaysanayaan nebigu waxa uu sheegi rabo shimbir madaxa u saaran inuu ka buubo ay iska ilaalinayaan oo kale ayb qofku waxa uu aad ku jecel yahay wax yar inay ka fakadaan uusan rabin iyuu saas u dhegaystaan ayb dadka waxaa arkaysaa sheekooyinka qaar markay u socdaan soomaalida arrin marka xaali oo raahin oo siyaasadoo taagan markay socoto raadiga la dhegaysanayo waxa waaye dhegta u taagan jabaq yar ma rabaan ma u adkaysan karaan waa qaylinay hadii xadiidka nebiga la akrinaayana meeshaas sidaa ka qaylinalaas mid kalea ka qaylinaayo kuwa meeshaasay ka qaylinayaan dan kama laha wa fii yadihi gacantiisana cuudun laan ayaa ayaa ahayd yankutu bihi oo ku mudmudaayey ardi dhulka farafaca ra'sahu madaxiisii buu kor u qaaday faqaala waxau yidhi istaciiduu billaahi min cadaabi alqabri ilaahay ka magangala cadaabu alqabri maratayni aw alaaan laba ama saddex jeer zaada fii xadiidi jariirin haahunaa wuxuu ku daray waa siyaadiye waqaala wuxuu yidhi wainahu layasmacu khasqa nicaalihim kabahooda shanqartooda isagoo maqlaya idaa wallow mudbiriin idaa wallow hadday jeestaan mudbiriina iyagoo daba jeedinayo dhabarka tusay oo marka laga soo kala gadoomo xiina yuqaalu lahu marka la dhahayo yaa haadaa kan man rabbuka rabbigaa waa kuma wamaa diinuka diintaadu maxay tahay waman nebiyuka nebigaagu waa kuma qaala hannaadun wayaatiihi malakaani baa u imaanayaan fayijlisaanihi waa fariisinayaan fayaquulaani lahu waxay ku dhahayaan man rabbuka fayaquulu rabbi rabbi allaah rabbii aniga rabbigay allaahuma fayaquulaani lahu waxay ku dhahayaan maa diinuka diinkaagu waa maxay fayaquulu diinii alislaamu fayaquulaani lahu maa hada arajulu ninkan waa maxay aladii bucisa fiikum dhexdiina lagu soo saaray fayaquulu huwa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama waa rasuulkii alle fayaquulaani wamaa yudriika oo maxaa ku ogeysiiye rasuul alle inuu yahay fayaquulu wuxuu dhahayaa qara'tu kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisii baan akhriyey faamantu bihi waan rumeeyey wasadaqtu waan rumeeyey zaada fii xadiidi jariir wuxuu ku daray ilaa moogta marna jariiruu ka soo dhaca sanadka marna abuu mucaawiya riwaayada jariir marka wuxuu ku siyaadiyey fadalika qowlu llahi caza wajalla yuhabitu allahu aladiina aamanuu alaaya uma itafaqa qaala fayunaadii munaadin baa dhawaaqaya mid dhawaaqa min asamaa'i buu ka dhawaaqaya an qad sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay faafrishuuhu ugogla min aljannati jannada xaggeeda wax uga soo gogla waftaxuu lahu baaban albaab u fura ila aljannati jannada uga fura waalbisuuhu u labisa min aljannati jannada uga soo labisa qaala fayaatiihi min rawxihaa wa tiibihaa udug yacnii carafteedii iyo udugeedii baa u imaanaya qaala wayuftaxu lahu fiiha waxaa loo furaa isaga loo furayaa jannada dhexdeeda looga furaa madda basarihi araggiisa meesha ugu dambayso uu ku taagmo qaala kaas waa mu'minkii qaala waina alkaafira fadakara mowtahu buu sheegay habka uu dhimanayo qaala waxauu yidhi watucaadu ruuxuhu ruuxdiisaa la soo celiyaa fii jasadihi baa lagu celiyaa wayaatiihi malakaani baa u imaanayaan fayujlisaanihi way fadhiisinayaan fayaquulaani lahu waxay u dhahayaan man rabbuka fayaquulu haah haah laa adri fayaquulaani lahu maa diinuka diinkaagu waa maxay fayaquulu haah haah laa adri fayaquulaani lahu maa haada arajul ninkani waa maxay alladii bucisa fiikum dhexdiinna lagu soo bixiyey fayaquulu haah haah laa adri fayunaadii munaadin baa dhawaaqaya ku dhawaaqa min asamaa'i buu ka dhawaaqayaa an kadaba been buu sheegay faafrishuuhu min annaar naarta xaggeeda uga soo gogla waalbisuuhu min annaar naarta uga soo labisa waftaxuu lahu baaban ila annaar naarta albaab uga soo fura qaala fayaatiihi waxaa u imaanaya min xarihaa kuleylkeeda wa sumuumihaa ololkeeda qiiqeeda ayaa u imaanaya qaala wayudayaqu calayhi waa lagu cidhiirinayaa qabruhu qabrigiisaa lagu dul cidhiirinaya xataa takhtalifa fiihi ilaa ay isweydaarato adlaacuhu feerihiisa zaada fii xadiidi jariirin qaala uma yuqayadu lahu waxaa uma yuqayadu lahu waa lasoo kaxaynayaa marka acmaa indhoole isagoo afkabu afla ayb macahu mirzabatun ayb isagoo marka uu wato garuun ama bir weyn min xadiidin oo bir ah low duriba bihaa haddii lagu dhufto jabalun buur haddii lagu dhufto la saara turaaban ciid uu ahaan lahaa bir buu malaguu marka wataa haddii buur lagu dhufan lahaa adag buur ay noqon lahayd yacni ciid qaala fayadribuhu bihaa wuu ku dhufanayaa darbatan halmar dhufasho yasmacuhaa waxaa maqlaya maa bayna almashriqi waalmaqribi mashriq iyo maqrib waxa ahoo dhan ila saqalayn jinni insi maaha fayasiiru turaaban ciid buu noqonayaa marka uma tucaadu fii uma tucaadu fiihi ruuxu ruuxdii baa marka lagu soo celiyaa xadiidkan marka cadaabulqabrigii buu tilmaamaya isagna su-aal iyo cadaab ayb ayb qaala xadaana hanaad bnu sariy qaala xadaana cabdullaahi bnu numayr qaala xadaana alacmash qaala xadaana alminhaal can abi cumara zaadaan qaala samictu lbaraa can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam fadakara naxwahu buu sheegay baabun fii dikri اlmiisaani miisaankii sheegistiisii caddayntiisiibu u baab yahay miisaanka isagana qiyaamahu jira wanadacu lmawaasiina alqisa liywmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsun shayئa wain kaana midqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin iyo wlwasnu ywmaidin اlxaq miisaankaas marka in la rumeeya isagana la rabaa qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim waxumayd bnu mascadata ana ismaaciila bna ibraahim xadaahum qaala ahbaranaa yuunus can ilxasan can caaishata annahaa dakarat innaara naartii bay sheegtay annahaa dakarat innaara fabakad way oysay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yihi maa yubkiiki maxaa kaa oyeysiinayo qaalad waxay tidhi dakartu naara naartii baan xusuustay sheegay fabakaytu waan ooyey fahal tadkuruuna ahliikum yowma alqiyaamati fahal tadkuruuna ma xusuusanaysaan ahliikum dadkiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi amaa fiiha fii talaatati mawaatina saddex meelood falaa yadkuru axadun axadan qof qof ma xusuusto saddex meelood shaksi xasuusanayaa ma jiraan cinda almiisaani miisaanka afkiisa xataa yaclama qofku intuu ka ogaado ayaxifu ma fududaan doonaa miisaanuhu miisaankiisa ow yasqulu ama waa cuslaa doonaa miisaanka marka la taagan yahay nin nin xusuusanaya male miisaanku ma fududaan doonaa ma cuslaan doonaa ilaa moogtaha faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa um iqra'u kitaabiya iyo kii kalena marka isagana calaacal fara badan iyu gelayaan culays iyana marka waa leeyahay faamaa man haqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishati raadiya wa amaa man khafat mawaasiinuhu faumuhu haawiya meel marka waa meeshaas wa cinda alkitaabi kitaabka marka laysa siinayo xiina yuqaalu haa umuqra'u kitaabiya xataa yaclama intuu ka ogaado ayna yaqacu kitaabuhu kitaabkiisa meeshuu ku dhacayo afii yamiinihi midigtiisa am fii shimaalihi mase bidixdiisa am min waraa'i dahrihi mase dhabarkiisa dambe wa cinda asiraati meeshii labaad wa cinda tatadaayaru suxuf acmaashii iyo suxuftii marka ay duulayso hawadaa ku jirto laysa siinaayo oo nin walba kiiskiisii uu qabsanaayo midig bidix iyay ka kala qabsanayaan meeshaasna meel laysku xasuusanayaan maaha wa cinda siraati siraadka agtiisa idaa wadica haddii la dhigo siraadkii buundadii bayna daharay jahannama jahannama korkeeda jahannama dusheeda marka siraadka buundada la oogo oo la yeelana qof walbaa qof qof xusuusanaya male rabbi nafsii nebiguna waa ka yidhi walaa yatakalamu yowmaidin ila rusul rusushana marka maxay leeyihiin sallim sallim iyagana hadalkooda maxalushaahidkiisa marka miisaanku ka rabaa miisaanku marka axaadiis badan baa ku soo aroortay waxaan ujeedaa aayado fara badan xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira inqiaac ayaa ku jira bayna alxasan albasri wa caaisha lianna alxasan lam yasmac min caaishata laakiin aayadaha looga kaaftoomayaa iyo xadiidkii bidaaqada labadii kafadood oo miisaanka sheegaya qaala yacquub عن يونس وهذا لفظ حديثه بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم